magaalada caasimada labaad ee waddanka ee sweden ee gothenburg waxaa ku dhintay canug sideed jir oo soomaaliya kadib markii bamgacmeed lagu weeraray guri ay ku noolaayeen reerkaasi sak dhexe wiilka geeriyooday ayaa isagii qoyskiisaba waxaa la sheegay inay ka yimaadeen magaalada london ee waddanka ingiriiska waxaana boqosho ay u joogeen gurigii la weeraray sida la sheegayana horey looga xiray wiil dhallinyaro ah oo loo haysto inuu qayb ka ahaa dil ka dhacay waddankaasi haddaba sahre cabdi axmed ayaa arrimahaasi waxay ka waraysatay sacdiye furre oo sidoo kale loo yaqaan sacdiye soomaali oo ka mid ah dadka u hadlay qoyskaasi dhibaatadu soo gaartay
walaal hehro haddaan kaaga warramo arrimahaad i weydiisay masiibada xalay ka dhacday magaaladan caasimada labaad gothenburg itabori ka dhacday abaarihii waktigii ay ahayd sagaal saac oo habeennimo ayaa xaafad xaafadanada ka mid ah yaa waxaa lagu soo riday reer iska hurdo famil iska hurdo qof qaangaari xataa uusan ku jirin ilmo yaryar iyo hooyadooda bam lasoo dhex dhigay haye bamkii haddii lasoo dhex dhigay gabar marti ah oo waalid ay u tahay gabadha gurigeeda bamka lagu soo riday sideed sana jira kaga dhintay meeshaasayto bamkii kaga ku dhacay kaga dhintay marka hadde waad garan kartaa famil iska hurdo oon dembi lahayn oon dembi geysanin oo muxuu ahaayey wiilkoodii ka xiran yahay oo iska dhibaataysan oo la walbahaarsan wiilka xirnaanshihiisii la walbahaarsan oo la welwelsan hooyo waa dareemi kartaa haddana inta bam lasoo qaaday cunugan qaangaarin guriga ku jiro haddana bam lagu riday marka masiibadaasa xalayta nagu dhacday macaani waayahay marka madarashadaa laga soo riday bamka ka yimid daaqadaa looga soo riday daaqadaa looga soo riday muraayadii way buruurtay daaqadaa looga soo riday waa gartay cid loo qabta ma jirtaa marka ilaa iyo haatan wallahi cid loo qabtay iyo hadda cid loo hayo midna ma jirto waxbaan baaraynaa un bay leeyihiin waa raadinaynaa bay leeyihiin laakiin hadda cid loo qabtay ma jirto marka waa kaa waa gartay maxaa loo malaynaya arrintan inay raad ku leedahay wallahi arrintan kolley inaga hadda muxuu ahaayey dad waxaa jira deed oo dadkoodii ama la xiray ama la dilay annaga nafteena wiilal baa naga xiran hase ahaatee reerkan hadda amarka xalayta ee ku dhacay wiil baa ka xiran wax dembi oo leeyahay oo maanta lagu haysto caddaan oo banaanka yaalana ma jirto oo wax walba hadday baareen dawladdii wax waa ku waayeen marka kolley waxaan u malaynaynaa un dadkaas hadee dadkoodii ka dhintay un inay kolley inay saa u aanaynayn unba ila tahay un hadda wiilka maxaa loo xiray wiilka waxaa loo xiray waxay leeyihiin muxuu ahaayey dad la dilay yaa loo xiray oo loo maleeyey inay dadkaas wax ka dilay inuu dadkaas wax ka dilaa loo maleeyey oo gudaha waddanka miya gudaha waddanka ahaa waa gartay marka haddee dadkii haddii la baaray muddo hal sana wax la jiray xirnaayeen haddii la baaray la baaray d n a goodii wax walba la baaray wax kasta la baaray waxba waa lagu waayey marka arrintan inay arrintaasi ku lug leedahay miyaa loo malaynayaa hadda booliisku maxay idin dheheen hadda booliiska kolley iyaga waxay soo qoreen qoraaladooda iyaga waxay kusoo qoreen waxay leeyihiin arrintaana itoo reerka familka lagu sameeyey waxay daba taallaa arrintaana itoo ay daba joogtaa wiilkan xiran dartiisa iyo arrimihiisa haye cid loo soo qabtayna male laakiin saasay kusoo qoreen ayaga geebeegooda saasay kusoo qoreen arrintan cabsi intee leg iyo walwal intee leeg ayay qoyskii ku abuurtay wiil sideed jir uu kaga dhintay bam kor laga soo tuuray wallahi lama sheekayn karo taas ayaga ku dhacday annagii banaanka ka joognay ayaa waxaan lagu sigtayba alxamdulilaahi rabbialcaalamiin qof iimaan qabtana way ahayd ilaahay ku sabartay alxamdulilah rabbialcaalamiin laakiin annagii banaanka joognay baa welwelsan oo naxsan qof walba meeshuu jooguu ka dhaqaaqi waayey marka qofkay masiibada ku dhacday maxaad umalayn kartaa marka waa garta sacdiyoy waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiin karaan xaqiijinta bam inay ahayd waxaan soo dhacay in guriga dhexdiisa ay wax ka qarxeen wax un wax lagu xaqiijin karo maxaa lagu xaqiijin karaa maya way caddahay boliiska waa xaqiijiyeen way xaqiijiyeen inuu bam yahay way xaqiijiyeen ayagaa soo qoray ayagaa baaray ayagaa ilaa hadeertana way fadhiyaan goobtii gurigii daaqada alwaaxay ku dhejiyeen ilaa hadda gurigii lama geli karo gurigina wuu gubtay lama geli karo gurigii waa gartay cunugaa sideed jirka ahee dhintay ma ahana cid kale oo waxay soo gaareen ma jirtaa maya cid kale wax soo gaareen dhalooyinkii waxay durdureen waa jiraan dhalooyinkii waxay durdureen waa jiraan waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dhalinyaro xirxiran oo wiilkan wiila dhasha uu ka mid yahay ayaad ii sheegtay oo laga yaabo arrintan inay raad ku leedahay dhinaca kale soomaalida iyo dadka deegaanka xiriirka ka dhexeeya waa mid nooceeya meeshaas gasanbeg wallaahi aan kugu soo celiyo waxaan ku idhi wiil baa naga xiran reerkan bamka lagu riday wiil baa naga xiran baan ku idhi oo dembina aan lagu haynin dawladda yaan ku dhahay saasaan ku idhi marka gabadhana martibay noo ahayd baan ku idhi oo cunuga sideed jirka ka dhintay wallaahi xaafadda iyo deegaanka iyo ka soomaali ahaan kollay inaad fiirsatay in kalena ma aqaano marka waa isu imaanay macna annaga horta arrintan dhibaato waxaa nagu e oo welwel nagu ah inaanan ishaysanin oo soomaali aanan midaysnayn annaga annaga waxaabaan aniga waa ku idhi hadda ayaga naftooda markii waraysigayga inaad dhegaysato in kale ma aqaan waxaan u malaynaabaan dhahay arrimaha intaasoo oo oo dhacay arrimo badan baa dhacay baan idhi waxaad ka qabateen malahanan dhahay haddana waad ujeedinaan dhahay adduunka kama dhicinan dhahay guri famil inta lasoo beegsado bam lagu rido weli waxay yacni arrin ku cusub cusub waayan waddankan ku cusub waayaan dhahay marka hadda welwel waad dareemi kartaa sahray welwel waad dareemi kartaa cabsiyaa ku jirta dadkii ilmi iskooladii waa ka reebnay saddex maalmood ilmaheen iskool ma tagaayaanan dhahna ciyaalkii waa naxsan yihiin aniga waa weynayna naxsan irig waa ka degilaanay wallahi saacadii soomaali oo la hadlaysay waryahayga saare cabdi axmed ayay taasi aad halka ad ka dhegaysanaysaanna waa v o a